galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galabta iftiya sideedda bisha agost sanadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o somaly com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan garabey daandurey
qodobada kale a idaacaddan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda somalilan iyo shiinaha oo heshiis iskaashi ku kala seexday magaalada hargeysa ujeeddada safarka wafdigu waxay ahayd inay somalilan kala xaajoodaan sidii iskaashi cusub ay u samayn lahaayeen oo dhan walba leh somalilanna way soo dhoweysay somalilanna muxuu ahaay siyaasaddeedu waxa weeye siyaasad furfuran oo ay adduunka oo dhan si siman ula macaamilayso waxaad kaloo dhegaysan doontaan qarax ismiidaamina oo ka dhacay magaalada muqdisho barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waan idinhaynaa marka hore isugu soo dhowaada warkii dunida waxaa akhrinaya nuur xasan nuur
mahadsanid ibraahim xasan daandurey ugu yaraan sagaal askari ayaa ku dhimatay labaiyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qarx sabtida maanta ah lagu weeraray xero milatari oo u dhow garoonka kubadda cagta stadium muqdisho ee magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan milatariga ayaa sheegay in qaraxa lala egtay xarunta ay guutada laba-iyo tobanka abriil ku leeyihiin degmada wardhiigley khasaaraha ayaa laga cabsi qabaa inuu ka bato inta hadda la xaqiijiyey kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa weli macadda in qaraxa ay waxyeelo ka soo gaartay dad rayid ah iyo in kale faahfaahinta warkan goordhow ayaad maqli doontaan dowladda turkiga ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in ay lubnaan ka caawiso dib u dhiska dekedda magaalada bayruud oo gebi ahaanba ku burburtay qaraxii aadka u weynaa ee afartii bishan agost halkaasi ka dhacay madaxweyne ku-xigeenka turkiga fu-aad oktay ayaa kaga dhawaaqay dib u dhiska dekedda kadib kulan uu magaalada bayruud kula yeeshay maanta madaxweynaha lubnaan michel coon madaxweyne ku-xigeenka turkiga ayaa u sheegay madaxweynaha lubnaan in dowladda turkiga ay diyaarisay dekedda magaalada mersin ee ku taalla badda mediteraneanka inay diyaar u tahay martigelinta dhammaan maraakiibta kusoo xiran jiray dekedda bayruud ilaa dib u dhis loogaga sameynayo dekedda ballanqaadka ayaa waxaa ka mid ah in maraakiib yaryar lagu geyn doono lubnaan alaabaha kusoo xirta dekedda mersin ee turkiga dhinaca kale xogeyaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulqayd oo maanta la kulmay madaxweynaha lubnaan ayaa sheegay inuu qaban doono shir deg deg ah oo uu isugu keenayo dhammaan dalalka carabta si gargaar deg deg ah loo gaarsiiyo lubnaan qaraxii talaadadii ka dhacay magaalada bayruud ayaa sababay dhimashada in ka badan boqol iyo konton qof halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya ilaa iyo shan kun madaxa hay-adda sirdoonka qaranka ee dalkan maraykanka ayaa jamcihii ka digay in dowladaha ruushka shiinaha iyo iiraan ay ka shaqaynayaan faragelin ay ku sameeyaan doorashada madaxtinimada ee lagu wado in maraykanka ay ka dhacdo bisha noofembar ee sanadkan sirdoonka maraykanka waxa uu sheegay in ruushka uu ka shaqaynayo sidii uu u wiiqi lahaa musharaxa xisbiga dimuqraadiga jo biden shiinaha ayaa isna ku dadaalaya inuusan doorashada ku guulaysan madaxweyne trump halka iiraan ay isku dayaysay in ay wiiqdo guud ahaan dimuqraadiyadda maraykanka agaasimaha xarunta amniga qaranka iyo sirdoonka maraykanka bill evanina ayaa qoraalkiisa ku sheegay in saddexdani wadan ay olole ay ku jahwareerinayaan muwaadiniinta maraykanka ka wadaan internetka si ay saameyn ugu yeeshaan doorashada doorashada madaxtinimada maraykanka ee bisha noofembar ee sanadkan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden oo matalaya xisbiga dimuqraadiga dhegaystayaal warkii caalamka waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan garabey daandurey
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo warkeen la socodsiinayay qarax loo adeegsaday gaari ayaa maanta ka dhacay albaabka hore oo ah xero ay leeyihiin ciidanka milatariga dowladda federaaliga ee soomaaliya weerarkaas ayaa geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa faahfaahinta warbixintan muqdisho ka soo diray inta la xaqiijo sagaal qof ayaa ku geeriyoota waxaana dhaawac soo gaara laba iyo labaatan kale qaraxa wuxuu ka dhacay xarun ciidan oo ku dhow garoonka kubadda cagta istaadiyo muqdisho ee xarada labaiyo tobanka abriil dadka dhintay kuwa dhaawacma waxay ahaayeen askar ka tirsanaa ciidamada dowladda iyo eheladooda maamulka degmada warta nabadda iyo eela ka tirsan kuwa amniga ayaa laga soo xigtay in gaarigii qarxay uu gudaha u gala xarada uuna ahaa gaari nuuca loo yaqaana leyla calaawi dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay v o a inay arkayeen qarax iyo uura halmar hawada qabsatay oo xalada gudaheeda ah waxaa goobta gaaray saraakiil amni iyo dad gurmad sameeyey waxaana loo qaada goobaha caafimaad ila ka tirsan kuwa ammaanka dowladda soomaaliya ayaa u sheegay v o a inay jireen dad garaab oo laga soo qaado goobtoo la dhigay goobaha caafimaad oo weli xaaladooda aan la hubi karin maamulka degmada warta nabadoo la xiriira waxay ka gaabsadeen ka bixinta xog faahfaahsan khasaaraha dhimashadii dhaawac maadaama xara ciidan ay ahayd meesha wax ka dhacaan dad goobjoogayaal ah iyo ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegeen in gaariga uu u suura gashay inuu gudaha u galo xarada ciidan ee ku taala meel ku dhow garoonka kubadda cagta istaadiyo muqdisho gaar ahaana xarada labaiyo tobanka abriil waxaana halkaasi deganaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda sidoo kale waxaa la sheegay inay jireen qoysas iyo caruur halkaasi deganaa oo ahaa kuwa askarta halkaasi deganayd dowladda soomaaliya weli kamaysan bixin faahfaahin buuxda khasaaraha dhimashadii dhaawacay ka dhashay qaraxa ismiidaaminta ee ka dhaca saakay xarada labaiyo tobanka abriil ee ku dhow garoonka kubadda cagta ee istaadiyo muqdisho ee dhaca degmada warta nabad ee gobolka banaadir cabdulqaadir okey v o a muqdisho
xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in dowladda shiinaha ay kala siixdeen heshiis iskaashi oo dhinaca ganacsiga kubcinta dhaqaalaha iyo horumarka ah heshiiskaasi ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday shiinaha uu hogaaminayo wakiilka shiinaha u qaabilsan afrika ay la kulmeen madaxweynaha somalilan warkan waxaa hargeysa noogu soo diray khadar maxamed cakule madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku qaabilay madaxtooyada somalilan wafdi ballaadhan oo ka socda waddanka shiinaha kaasi oo horkacayay wakiilka dowladda shiinaha u qaabilsan afrika waxaa sidoo kale wehelinayey safiirka shiinaha u qaabilsan soomaaliya waxaana kulankan ka dhacay madaxtooyada somalilan la sheegay in lagaga wada hadlay xoojinta xidhiidhka labada dhinac sida la sheegay iyo iskaashi laga samaynaya dhinacyada ay ka midka yihiin dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarka sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan liibaan yuusuf cismaan ayaa u sheegay v o a isagoo faahfaahin ka bixinaya kulankaasi kulankani waxa uu dhex maray dowladda somalilan oo hogaaminaya madaxweyne madaxweyne muuse biixi cabdi wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno ka mid a golaha wasiirada wafdi nooga yimid dalka china oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka china uu hogaaminayana wakiilka u qaabilsan iskaashiga africa waxaana ka wada hadlay arrimo khuseeya labada dal ee somalilan iyo china ujeedada safarka muxuu ahay wafdigu waxay ahayd inay somalilan kala xaajoodaan sidii iskaashi cusub ay u samayn lahaayeen oo dhan walba leh somalilanna way soo dhaweysay somalilanna muxuu ahay siyaasadeedu waxa weeye siyaasad furfuran oo ay adduunka oo dhan si siman ula mucaamilayso iyadoo oo aan dalna muxuu ahay markaa dhibaata aanay uga imanayn hadday noqoto kuwa gobolka iyo hadday noqoto wadamada fogfog ee caalamka intaba marka kulan aad muxuu ahay laysku afkartay buu ahaa cidna aan dhibaato wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda somalilan ayaa sheegay inay labada dhinac ku heshiiyeen waa somalilan iyo shiinaha in layska kaashado qodobo ay ka midka yihiin maadaama oo dowladda jiinuhu ay tahay dal weyn oo iminka dalalka dhaqaale ahaan adduunka muxuu ahay kalabaad yihiin runtii dhaqaalahooduna aada u korayo somalilanna ay dhaqaale ahaan aada iskugu xidhan yihiin oo baayac mushtarkeedu badidiisu uu ka yimaado dalka china waxyaalaha laga wada hadlay waxay ahayd sidii arrimaha dhaqaalaha ganacsiga muxuu ahaye isku socodka iyo waxyaalihii kale ee laga wada hadli karaba muxuu ahaye dowladda china iyo somalilan ay xoojiso wadahadalna muxuu ahaa uu u furmo oo oo wafdiyo iyo muxuu ahaye isku socodkii muxuu ahaye laga wada shaqeeyo arrimahaasaa muxuu ahaye ugu waaweynaa arrimihii somalilan iyo wafdiga china ka hadleen ka wada hadleen runtii somalilanna dalalka adduunka oo dhan way soo dhaweynaysaa dowladda chinana maadaamay dowlad weyn tahay oo afrikana muxuu aada iyo aada uga shaqeysa dhanka horumarka somalilan aad bay usoo dhaweysay wafdi wafdigan ballaadhan ee ka socda waddanka shiinaha ee madaxweynaha somalilan ku qaabilay madaxtooyada magaalada hargeysa ayaa waxa uu ku soo beegmayaa wakhti ay dhowaan somalilan iyo taywan sheegeen inay wada yeesheen xidhiidh gaara kaasi oo dhinaca diblomaasiyadda tallaabadaasi oo dhinaca shiinuhu aanay jeclaysaneen khadar maxamed cakule v o e hargeysa
labiiy toban ruux oo kalluumaysata ayaa ku geeriyooday ilaa iyo kow iyo labaatan doomaha nooca kalluumaysiga ahna waxaa la sheegay inay burbureen kadib roobab dabaylo xooggan wata oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay qaybo ka mida gobolka jubbada hoose gaar ahaan badweynta indiya iyo webiga jubba wasaaradda kalluumaysiga jubbaland ayaa arrintaasi ka hadashay waxa ay sheegtay in howlihii kalluumaysiga ee jubbada hoose uu gebi ahaanba istaagay sababo la xiriira mawjadaha badda iyo webiga jubba xilligan oo aada u kacsan wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta arrintan la xidhiirta ka soo diray magaalada nairobi sida uu v o a u xaqiijiyey wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee jubbaland ibraahim cabdi xasan ilaa labiyo toban qof oo kalluumaysato ah ayaa ku geeriyooday halka ay sidoo kale ku burbureen doomahoodii kalluumaysiga oo gaaraya ilaa koob iyo labaatan doomaha nooca kalluumaysiga ah kadib roobab dabaylo xoogan wata oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ka jiray deegaanada xeebaha ah iyo sidoo kale deegaanada nawaaxiga webiga jubba ee gobolka jubbada hoose deegaanada ay dadku ku geeriyoodeen waxaa ka mid ah deegaanka qandal goobweyn iyo jamaame waxaana marka laga soo tago geerida labiyo tobanka qof ee la xaqiijiyey sidoo kale meydadkooda lala-yahay ilaa saddex qof oo kale oo kalluumaysato ah dabeelahaas intay socdaan waxaanu lumina ama khasaarnay dowlada goboleedka jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose oo la xiriira xeebaha waxaan waynay ilaa hadda geerida waxay maraysa waa labaiyo toban qof marayna oo sideedna la la-ya ilaa hadda laakiin labaiyo toban qof oo geeri dooyahaanu luminay oo baaba-ayna waa koo iyo labaatan dooyood sideed dooyoodna ilaa hadda waanu la-nahay inta kale yani koo iyo labaan intaas qaar waan ahirn iyaga jajaba laakiin sideed dooyoodba gebi gebi ahaanta lama arag doonyahaas marka markay gadoomaan dooyin kelima ma gadoomin dad baa binaadin baa saaran qalabkii kalluumaysiga wadadhan baa saaran marka inta dabeelahay socdaan intaas ayaanu luminay sidaa la socotaan habeen hore iyo xale keliya waxaanu luminay afar doonyood laba doonyoodna waxay ku gadoontay qandal iyo jasiiradda kandhayu la yidhaahdo laba doonyood ee ku baaba-ay sidii toona geerina way jirtaa oo qaadal mayd mayd lahayla qaadan la waayo dhibkaas ayaa ka jiraan sababta waa cimilada dhibaatooyinka ka dhashay isbedelada dhanka cimilada ah ee ka jira badweynta hindiya ee nawaaxiga magaalada kismaayo ilaa deegaanada uu maro webiga jubba ayaa waxaa sidoo kale ay sababeen inay gebi ahaanba istaagaan howlihii jilaabashada kalluunka ee deegaanadaasi cabdiraxmaan maxamed faarax oo ka mid ah kalluumaysatada magaalada kismaayo ayaa ka mid ah dadka ay dhibaatadaasi saameynta ku yeelatay roobka iyo dabaylaha sanadkan aad bay maaragtay dabayshu u saa-i tahay xagaagiyadii hore dabaylahan ma dhici jirin hadda dabaylo zaa-idaa dhacay sanadkan doonyo badanna way ku burbureen dadna way ku dhinteen hanti badanna way ku baaba-day marka sanadkan waa zaa-id dabaylaha iyo roobka naftiisa hadda aada buu noogu da-ayaa roobka xagaaga kalluumaysina ma maba jiraba badda lama aadi karo oo doonyo badan oo kalluumaysi aaday baa ku degay shabaagihii ka lumeen inkastoo xilliyadii hore ay deegaanada jubbooyinka horey uga jiri jireen dabaylaha noocan oo kale ah oo ay dadka deegaanada jubbooyinku u yaqaanaan xilliga kuusiga haddana waxaa wasiirka kalluumaysiga ah maamulka jubbaland ibraahim xasan cabdi uu sheegayaa in roobabkan wata dabaylaha ee dhibaatada badan ka geystay deegaanada gobolka jubbada hoose ay hadda yihiin kuwo ku cusub deegaanadaasi qadar roobabkan waa wax nagu cusub annaga waxaa jiri jirta gurigii markuu baxo rooba xagaayo oo xeebaha ka dega lakiin wuxuu ahaa rooba xagaayo oo marka geley ay bislaato oo la goynaba marka rooba yaryar oo xagaayaan lakiin aan dabeelo jirin aan roob jirin wax yaroo macno lehen laakiin tan waa nagu cusubta waa waxay ka mid tahay cimilooyinka caalamka isbedelaya isbelbedelaya mar walbo ayay ka mid tahay marka waa cimilada hadda isbedelaysa weeyaan laakiin kalluumaysatada magaalada kismaayo iyo guud ahaan gobolka jubbada hoose oo bilihii lasoo dhaafay uu saameeyey cudurka coronavirus ayaa waxaa hadda dhibaatadaasi ugu sii darsamay roobabka dabaylaha wata ee xilligan ka jira gudaha badweynta hindiya iyo qaybo ka mid ah deegaanada uu maro webiga jubba ee gobolka jubbada hoose khadar maxamuud xareed v o a nairobi markana kusoo dhawaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha waa tahay waa mar kale iyo toddobaad kale iyo heese qurux badan iyo dhambaaladii aad noo soo dirta toddobaad kasta nuur waxaan dhahnaa heese qurux badan heese qurux badan laakiin toddobaad kasta inta miiska noo saaran kuwaasa ugu shidan waa dabcan sidaa u sheegtay heese cajiib ah oo kala daran ayaan dhegaystayaasha u haynaa weliba heesaha waxaa ku jira heeso gaar u ah inta isguursatay iyo mutasawajiinta oo keliya marka dhegaystayaasha waxaan leeyahay ha u dayma la-aanina warqadda ugu horeysana noo soo qabacaash waayahay dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto toddobaadkan waxauu naga soo gaaray waxaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan waxaa hambalyadan diraya baa layidhi dhammaan asxaabta golaha waaye araga football team waa tahay golaha waaye arag football team soo dhawaada waxay kale yihiin injineer axmed muuse cabdi saayaq iyo injineer maxamed sakariye jibriil iyo injineer mustafa daahir nuur jamaali iyo injineer mahad maxamed cali magan iyo injineer shucayb yuusuf cusmaan iyo cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed iyo yuusuf maxamed cabdalle iyo geele cabdiraxmaan aw daahir iyo daaha maxamed almagan iyo ibraahim cabdiraxmaan cabdulaahi iyo naasir yuusuf daahir iyo subeyre axmed cabdulaahi iyo axmed yuusuf maxamed iyo cidruus muuse ismaaciil iyo axmed ibraahim maxamed iyo mahdi sheekh axmed iyo doctor cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed iyo cabdulcasiis jamaal nuur waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi injineer cabdulqaadir sheekh aadam cabdi iyo doctor aaminah maxamuud cusmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan ugu duceyneynaa meherkaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiili caano gabari caanana waanu ugu duceyneynaa aamiin aamiin ayaan ana raaciyey caasha dhambaalka xaggayga ugu horeeyo sidaas oo kale waa dhambaal meher waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah fardowse cabdi cali wiile cabdi cali kaamilo cabdi cali jamiila cabdi cali maxamed cabdi cali ayuub cabdi cali yaasir cabdi cali muxsen cabdi cali sheekh maxamed cabdi cali cadow maxamed ibraahim wiile maxamed ibraahim waxaa kaloo diraya hooyo saciido sheekh aadan iyo aabo cabdi cali iyo saruuro ibraahim malaaq aamine ibraahim malaaq nuurti ibraahim malaaq iyo xareede ibraahim malaaq cabdilcasiis ibraahim malaaq cabdiqani ibraahim malaaq dhammaan reer cabdi cali iyo reer ibraahim malaaq oo kala jooga daafaha caalamka ayaa layidhi waxay halkan hambalyo meher ay uga dirayaan hodan cabdi cali iyo saygeeda cabdi muriidi ibraahim malaaq oo meherkooda uu ka dhacay dalalka kenya iyo america waxaan leenahay arooskuna soo dedejiya noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa bal heesta ugu horeysa waxaad tiri toddobaadkan heesaha waa heese aada u qurux badan dabcan loogow waa la yiri looba jooga heesaha quruxda badan bal midda bal midda ugu horeysa heesaha quruxda badan dhegeystayaashana markhaatiha ka noqdaane
jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusaay ubuucda beerkiiyo wadnaha adaa masallaha dhigto kaliga kugu aamine cid kale looma ogola weliba caasha ee beydka ugu dambeeyaan aada uga helaa muxuu leeyahay beydka wuxuu leeyahay aroortii cir onkaday iyo udgoonkii gufaacaday xareedii iyo oontirtiiyo raxmadan ku ildoogsaday wow dabcan maxaa kaaga baxay caasha halkaas qurux lasoo ururiyo qurux lasoo koobay waa qurux la miiray wuxuu leeyahay qaybaha dambe ijaabadan ka aflaxaay ileeski nuur daalacshaay xubnaha jirka ururiyo ruuxaad ku aroortayoo iridkaa sanbabada degto cid kale looma ogolaan marka halkaas waxaa ka dhadhansan kartaa in heesta ay kasoo meexatay maskax fayow looguna talagalay maaragtay marwo sharaf leh marka waxaan leenahay ku raaxeysta mutasawijiinta iyo maaragtay inta isguursatay iyo inta isu dhexday ee ubadna isu dhashay erayada heestan aad bay u qurux badan yihiin waa heese lasoo waa erayo lasoo xulo sidaan sheegay waa qurux lasoo ururiyey oo meel laysugu keenay abwaanka abwaanka ma qiyaasi kartaa dabcan caasha inaan xusno waa waajib abwaanka erayadan quruxda badan maskaxdiisa ka keenay tuujiyey una hibeeyey ama ku kordhiyey literatureka ama adabka soomaaliga ama maaragtay suugaanta soomaaliyeed waana bare maxamed fiidow mid ka mid ah abwaanada uga caansan dabcan caasha adiguna waad garanaysaa aad iyo aad aad iyo aad bare maxamed fiidow leento waa tahay yaa ku luqeynaya heestana waa fanaanka codka macaan maxamed xasan xuseen lafoole waa tahay dhegeystayaasha aan u kala baxno ereydaasi quruxda badan iyo codka quruxda badan ee ku laranba filaya inaad ka wada hesheen dhegaystayaal heestaasi macaan ee ruun iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole dhinaca dhambaaladaan dabcan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaalkan waxaa noo soo diray doctor daahir jaamac muuse daljir ayuu ku magac dheeryahay cabdikariim maxamuud xursi waxauu ku magac dheeryahay guji iyo maxamed jufo iyo farxaan maxamed madar waxauu ku magac dheeryahay farxaan tiyo iyo cayaaryahan baa la yidhi abakor jufo iyo faysal cumar madaar wuxuu ku magac dheeryahay qumuuj waa qumuj iyo yaasiin cumar madar iyo cabdixakiim cumar madar iyo guuleed cumar madar iyo madar cumar madar khaalid cumar madar cabdiraxmaan faysal ismaaciil wuxuu ku magac dheeryahay dhago iyo dhammaan baa la yidhi dhallinyarada iyo cayaartooyda xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan mawliid cumar madar iyo nimco cabdi xasan oo labadii bishan aan ku jirnay sideedaadii sanadka laba kun iyo labaatan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa fiiro gaara baa layihahay iyo fiiro gaara ha loo fiirsado waa tahay ducada waa xaggiina noorow u ducee ducadaadana inuu ilaahay u aqbalana waa kusii daraya marka mar haddii fiiro gaara oo ha loo soo duceeyey meherkani u ducee nuurow waayahay waxaan leenahay mawliid iyo nimca noqda kuwa isku waara ubad kheyr qaba kala hela oo awlaad saalixiin ah ilaahay uu u hibeeyo aada iyo aad allah u aqbalo aqbalka muhiima mawliid iyo nimca waxaan leenahay meherkiina midkii loo aayo aqalgalka uu ku xigo waara ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano dhambaalka xiga dhambaalka xiga waxa uu naga soo gaaray muumin cilmi sheekh cumar oo jooga magaalada cadaado waxa uu leeyahy waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday waa warsan axmed cali waxaa kale uu salaamayaa hooyo dahraan axmed cali iyo hooyo shukri axmed cali waxaa kale uu yiri waxaan salaamayaa walaalahay oo kale ah buu yiri leyle cilmi sheekh cumar shamso cilmi sheekh cumar iyo saxaro cilmi sheekh cumar deeq cilmi sheekh cumar iyo bishaaro cilmi sheekh cumar iqro cilmi sheekh cumar maxamed cilmi sheekh cumar aamino cilmi sheekh cumar cumar cilmi sheekh cumar iyo cabdiweli cilmi sheekh cumar muumin cilmi waxaan filayaa in maaragtay kaa guddoomeen salaantaasi aad hawada u marisa dhinacii heesaha caash waa tahay heesta labaad ee barnaamijka nuuro aan soo qabanayo waa heesta halkudhageedu yahay insha allah waxaa wada qaadaya labada fanaan cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo khatra daahir cige heestan maanta markii aan soo xulay ee aan dhageystay waxyaabaha aan la yaaba waxaa ka mid ahaa ereyada cajiibka ah ee soomaaliga ah ee ka buuxa weliba waxaa igu soo dhacday asxaab maaragtay macalimiin ah oo jaamacadaha dibadaha maaragtay sida dalkan iyo sweden iyo ka dhiga luqada soomaaliga waxaan dhihi lahaa ardaydooda ha ugu talabixiyeen inay dhegeystaan ardayda maaragtay adafka ama suugaanta soomaalida sida gaarka ah u raba inay ugu takasusaan ama jeclayn af soomaali fiican ku hadlaan weliba ereyada layaabka leh ee ku jira caash waxaa ka mid ah magacyada ay soomaalida u yaqaanaan roobka xilliyada maarata kala duwan da-a aada iyo aad weliba nuurow nasiib wanaag waxaa nasiib u yeeshay allah u naxariistay abwaanka heestan sameeyey inaan la kulmo oon shaqo isugu nimaadno markii ugu horreysaa shaqo isugu nimid oo ii bixiyey caasho waayeel allaha u naxariisto heestan waxaa sameeyey abwaan maxamed jaamac kayd marka caasho waayeel markuu ii bixiye asxaabiga ag dhaweyd dhinac kale ka saareen wuxuu yii wuxuu kuu qarinayaa caasho waa dhallin markaasuu yiri anaaba jooge maxaa loo fasirayaa hadalkayga haye cimrina waa u gaban weli caqlina waa u waayeel halkaas ma ka sii wadaa may may halkaas ku jooji yaa salaam yaa salaam alla lehe waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday allaha u naxariistay abwaanka dhegeystayaashan waxaan leenahay nala dhegeysta heestaasi macna
magaalada xareeduna cegaga togodamada rahurahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaama badi labadii fiidcawl cadcaliyada xareeduna cegaga togodamada rahurahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaama badi labadii fiidcawl cosubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa carabha isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah cosubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabha isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah
waa tahay heesta insha allah iyo codadka cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo khadra daahir ciga intaas haddaanu ku dhaafno barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayay dhegeystayaashu weli la socdaan heese kalaa soo socda hase ahaatee dhambaaladii ayaa halkan dhooban tan agtayda taalla haddaan soo qabto nuuro dhambaalkani waxauu naga soo gaaray hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda hooyo samsam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda sahra dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maadey iyo barwaaqo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda wiilo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurtiisa sacdiye xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa iyo raxma jeyte xayaab iyo caruurtooda jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa sacdiyo cabdulqaadir iyo caruurtooda
iyo cabdikariim maxaaji cabdiraxmaan iyo xaaskiisa xamdi xasan iyo caruurteeda iyo hooyo canab diiriye gurxan iyo caruurteeda hooyo canab foore iyo odaygeeda ibraahim kawsaar iyo caruurtooda iyo abti maxamed haroole iyo xaaskiisa hooyo xayba xasan iyo caruurtooda iyo abti cabdulaahi haroole iyo xaaskiisa hooyo aamina umul iyo caruurtooda warqadda way dheer tahay waxaa kaloo ku jira abti cabdi bare iyo xaaskiisa hooyo khadiijo cali garasow iyo caruurtooda hooyo malyuun bashiir iyo aabe rooble iyo caruurtooda iyo ugu dambeyntii hooyo cadar maxamed john iyo caruurteeda yaanan ka tegin sacdiyo axmed aadan iyo cismaan axmed maade iyo abti shire haaroole iyo dhammaan reer xaaji cabdiraxmaan maadey oo kale baa layidhi iqra xaaji cabdiraxmaan iyo nuur xaaji iyo rees xaaji cayni xaaji xamsi xaaji iyo muxsin xaaji iyo cabdicasiis iyo cabdiweli wax dhammaantood iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan xuseen cabdiraxmaan maadey wuxuu ku magacdheeryahay baaba iyo ubax maxamed haaroole oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay yidhaahdeen waxaa arooskoodu u dhacay maalintii khamiista oo bisha sideedaadna ay ahayd lix sanadka waxay leeyihiin arooskaas waxaan ugu duceyneynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo owlaad baari oo kheyr qabtana lagu kala helo aamiin waa tahay dhambaal dhalasho ayaan haya caasho waxaana lagu bilaaba waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waxaana diraya dadka kale ah haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa sahro bashiir maxamed waxaa kaloo ku jira dadka diraya rashiid haaruun axmed iyo kiin nuur shiriyabarow cabdixaliim maxamed cali cabuudi injineer xasan cabdulaahi maxamed iyo farxiyo cabdicasiis janaay maxamed cabdicasiis oo loo yaqaano kanada iyo sahare salaad iyo caruurteeda iyo abisheekh xasan cabdiraxmaan maxamed cusmaan macalim aadan iyo imaan xasan salaan dhammaan dadkaasi oo kala jooga baydhabo xudur kambala iyo jordan waxa ay tahaniid dhalasho oo farxadle ay u dirayaan ibraahim isaaq wadani iyo mune maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay dalka canada gaar ahaan gobolka british columbia waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta saddexaad caash aan toddobaadkan dhegeystayaasha u hayno waa heesta ajaajiina waxaa ku luuqeynaya cabdi maaxi muuyi iyo xawakiin laakiin ereyada ku jira heestan waxaa ka mid ah afar irdoodka iyo aweeska maad aadi karee agagaarka unisefta iyo ansaloti igu imo marka caasha su-aasha aan kuu haya ayaa ah maadaama aada wardhigley ya aad ahayd ciyaar wardhigley oo aa ku dhalata warta nabadda afar irdoodka iyo aweeska iyo unisefta iyo ansaloti bal ii faahfaahaya wardhigley wardhigley xaafadeenay daris aheyd holodaagan ku dhashay nuurow xaafada wardhigleyda iyo holodaagna way isa saaran yihiin laakiin waa isku cayaalkiin bay isleeyihiin cayaal holodaag iyo cayaal warta dhiiga waa tahay horta ma kusoo gaaro wardhigley warkeeda in la yidhi wardhigley wasaaraddu waayo inta kale wakaalad waayo sharafkaas ma kusoo gaaro hore ereygaas waa isoo gaaray caasha yaa weliba reer wardhigley waa maaragtay halkudhigooda aad iyo aad aad iyo aad laakiin nuurow afar irdoodka iyo aw aweeska iyo iyo unisef iyo ansaloti intaba magacaan u aqaanaa magac ahaan oo maalin kastaan allah yarxama aaba ka maqli jiray waa zoono ay dadka reer magaalka isugu tegi jireen meeshaas oo dhan intaasoo xaafadood unisef iyo afridoodkii waa meelo downtownka halkan laga yirahda malaha meelaha dadka faras magaalka faras magaalka faras magaalka muqdisho ay ahayd marka muxuu yidhi intaasoo dhan ma tegi kare afardood igu imow muse ansaloti waa yahay cabdi maaxi muuye iyo xawakiin dhegeysi wacan
cabdimaaxi mooye iyo xaawakiin intaasaanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada ayaan mar kale u jaleecaynaa dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha wahambalyada iyo heesaha waa tahay tahaniyad meher wacan waxaa diraya baa layiri dadka kale ah firdowso cabdi cali iyo wiila cabdi cali iyo kaamilo cabdi cali iyo jamiile cabdi cali iyo maxamed cabdi cali iyo ayuub cabdi cali iyo yaasir cabdi cali iyo muxsin cabdi cali iyo sheekh maxamed cabdi cali iyo kaamilo mukhtaar iyo cadow maxamed ibraahim iyo wiilo maxamed ibraahim iyo caruurteeda iyo sheygeeda baa la yiri iyo aamino cabdiraxmaan isaaq iyo sheygeeda iyo caruurteeda iyo hooyo saciido sheekh aadan abe cabdi cali iyo saruuro ibraahim malaaq iyo aamino ibraahim malaaq nuurto ibraahim malaaq iyo xareedo ibraahim malaaq waa dhammaan ilmo ibraahim malaaq cabdulcasiis iyo cabdulqanan way ku jiraan iyo sidoo kale nahdi jibriil xaaji dhammaan reer cabdi cali iyo reer ibraahim malaaq oo kala jooga baa layiri daafaha caalamka waxay tahaniyad meher u dirayaan boqorka iyo boqorada baa la yiri habboona cabdi cali iyo sheygeeda cabdi muriidi ibraahim malaaq oo meherkoodu ka dhacay dalka mareykanka iyo kenya baa layiri ayagoo labada dal kala jooga mareykanka iyo kenya ayuu arooskooda dhacay ducada waa dhankiina baa lihi waa tahay arooskaasi laba qaaradood buu ka dhacay africa iyo america nuura maxaa ugu ducaynaysaa noqda kuwii isku waara ubad kheer qabna kale hel ayaanu leenahay hodan iyo seegeeda cabdi muriidi dhambaalka ugu dambeeya caasha xaggeygana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah faadumo sheekh xasan yuusuf iyo maryan sheekh xasan yuusuf nuurto macalin maxamed nuune macalin maxamed iyo xabiiba cabdulaahi isaaq zaynab maxamed shariif iyo caasho maxamed xasan faadimo imaan ibraahim iyo salma maxamed cabdulaahi mukhtaar macalin cabdifataax c c c isaaq mayo xasan iyo cabdulaahi maxamed xusein doctor nuurudiin xalane iyo maxamed mukhtaar maxamed xasan nuur cabdifataax yariisow iyo deeqo cabdulaahi faysal dhaayo xuseen iyo suleymaan sheekh xasan injineerka dhammaan dadkan waxay tahani dhalasho u dirayaan doctor warsame amiin axmed iyo hooyo shukri mukhtaar maxamed oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasina waxaa loo bixiyay axlaam axlaam noqotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigan aamiin ayaan raacinayaa gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay nuura oo heesta ugu dambaysa dhinacaagaan usoo riixo
waa tahay caasha heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo xiri doono waa hees maaragtay cajiib ah waxaana ku luuqaya fanaanka codka macaan maxamed suleymaan tubaac waxaana heestaani mar walba i xusuusisaa saaxiibkii jamaal axmed cismaan oo inta badan dhegaysan jiray waagii aan istuudiyaha joognay maadaama hadda aan guryaha kasoo shaqeyno waagii markaad tir waxaan moodanaa ka hadlaysay labaatameeyo sano ka hor ilaa waa afar ilaa waa afar bilood ka hor waa inta coronaviruska karantiilkiisa lagu jiro
ha sheegin labaatane waa afar bilood caasha dabcan waadna og tahayoo maadaama aan waqti badan isla qaadan jirnay in maaragtay asxaabta isu soo xiista laakiin ilaah nabad ha nagu celiyo oo inaga wada isku soo caafimaad korsho qabno waa marka tahay marka laakiin saaxiibka yani saaxiibkaa dhehina saaxiibkan jamaal heesta inuu jecel yahay wuu kuu sheegay inuu dhegaysan jirna waa ogeyn laakiin adinkaa isku dhalinyaro dhalinyarada iyagaa hoos isugu dhigay ma- makuu taataabtay waxyaabaha sida gaarka heestan heesaha kale uga doorbiday barnaamijka markaan dhamayna weydi doonaa anigii adigaba ma fahantay ya laakiin beedka dhexan moogtahay isoo jiita markii aan dhegaystay haye muxuu leeyahay waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteedka caashaqa ila toban dhaaraarood ya marka fasiraadii u baahantaan umalaynaya caasha adigaa suugaanti iyo maaragtay soomaaliga ku wanaagsan ah waa sidaa u heesaysaa way ilaa hadda la yaabanaa noole ila fanaana ahayd oo kooxda v o haddi- ha- haddii la dhex galo koox fanaaniin oo laga dhex samayn karaa ha sheegin caasho iyo jacfaroo joogo aniga meeshaas maaragtay kama soo dhawaan kara waqti waa hees aada u qurux badan oo aad tahay nuro intaasaad sheegtaan kaga haraya inaan sii dabagala ma jecli iyada ayaan dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijkan dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo toddobaadka dambe xilligan oo kale intaan hawada dib ugu kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtu ubax macaan waqtiyow dhul uma soon waqtiyow dhul uma soon webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtu ubax macaan dhayaa uun roonayn dhalinyaro intaanay dhaayahaa roonayn dhalinyaro intaanahay dhaayaa uun roonayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteedka caashaqa mid a toban dharaaro waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteedka caashaqa mid a toban dharaaro amaanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanahay amaanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanahay intaanay dhagahayo araggaba ka dheere agtayda adduunyada dhiskeediyo dhaxalkay aduugiyo dhubadiyo amguudiyowtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo dhaxalkay aduugiyo dhubadiyo amguudiyo arrimaa aan ku dhigay dhallinyaro intaanay ugu dhaarshay diinte arrimaa aan ku dhigay dhallinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda
idaacadii galabnimo ay si wada jiro idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan garbe daanduray waa naga intaa dhegaystayaal tani kulanti dambe ee saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo